kulanti wanaagsan akhayrtan dhegaysanaysay dilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo aad ka dhagaystaan rediyo wardheer xillidan oo kale dhegaystayaashana qaayahalahow barnaamijka raadraaca toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ay ciidamada ammaanku ka samaynayeen magaalada muqdisho falal dilil iyo qarax dhowaan ka dhacay magaalada muqdishona ay dadku si aada u hadalhayeen barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jamaal axmed waxaana igala qayb qaadanaya maxamed nuur amiin wariyaha reediyo wardheer ee magaalada muqdisho ku soo dhawaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka raadraaca ee reediyo wardheer aynu ku horreyna dhegaystayaal sidaad hordhac barnaamijka ku maqasheen magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan ka dhacay dilal qorshaysan oo qaarkood lagu hedeeyey inay ka dambeeyaan hay-adaha nabadsugidda qaranka ee magaalada muqdisho ka howlgala iyadoo sidoo kalena qarax xoogan uu ka dhacay toddobaadkeenu kasoo gudana magaalada muqdisho kaas oo dad aadu fara badan ay ku dhinteen ilaa iyo toban ruux gaaraya oo ay u badan yihiin dad gaari rakaab dadweynuhu ay la socdeen saarnaa waxaa sidoo kale dadka dhintay ka mid ahaa wariye maxamed cali nuxurke oo ka mid ahaa howlwadeennada reediyo mustaqbal ee magaalada muqdisho ku yaala ahaana wakiil wareed idaacadda v od ee qaybta afrika la hadasha muqdisho uga soo hadli jiray si haddaba arrimahan wax badan uga ogaano iyo dhaqdhaqaaqyada xaaladaha nabadgelyada magaalada muqdisho ayaa waxaa waryahayaga maxamed nuur amiin waxa uu toddobaadkan xafiiskiisa ku waraystay gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir warsame joodax oo ka mid ah howlwadeennada maamulka gobolka banaadir waxaana dhex martay sheekadan maxamed nuur amiin iyo sidoo kale warsame joodax gudoomiye ku-xigeenka ammaanka gobolka banaadir warsame maxamed xasan warsame joodax ayaanu wax ka weydiinay toddobaadkan xaaladda magaalada muqdisho oo ahayd mid aada u jahawareersan muddooyinkii lasoo dhaafay taasoo ay ka dhacayeen dilal qorshaysan ugu dambeyna ay xigtay qarax khasaare badani ay kasoo gaartay dad rayid ah waxaana gudoomiyaha aan weydiinay xaaladda magaalada muqdisho iyo sidoo kale waxyaabihii ay qabteen bismillaah marka ugu horeeya waa ku salaamayaa salaan kabacdi magaalada muqdisho wax badanaa laga qabtay dhibna way soo jiraan dhibkaasuna dhib labaatan sano soo socda weeye labaatan sano wixii soo socdana waxa weeye in muddo badan ayay wax kaqabadkeedu kugu qaadanaysaa sida qoftuba hadday jirato ay muddo dhowra in daawo ay ku socoto nafaqa inuu ku socoto jirkeedu isagaas kusoo laabto ay ugu baahan tahay dee magaalo burburtana iyo magaalooyin burbura iyo ummad burburtana maxaad u malaynaysaa waxaanse rajadeena taa insha allah inay guul laga gaari doono dadkeena iyo dalkeenuna burburka ka bixi doonaan sidaan dalka dib loogu kabkabayana insha allah maskaxduna inay u kabanto moralku inuu u kabmo dalkuna u caadi kusoo laabtaan ilahay idanka rajeynayna mudan maalintii shalay ahaa waxaa qarax uu ka dhacay exiore hortiisa qaraxaasi dad baa siyaabo kala duwan baa looga hadlay mas-uuliyiin dowladda ah baa ka hadasha oo aada adiga kamid ahayd qaraxaasi dad badan waxay sheegayaan in uunan ahayn gaari keligii oo remote control uu yahay dad baa waxay ku warameen in uu yahay waxyaabo meesha lagu aasay dadka qaar waxay sheegayaan in ay ahaayeen wax gaari lagu soo diyaariya meesha looga tagay bal nuuca qaraxii shalay ee ay ku waxyeeloobeen dad badan oo shacab ah ay ka mid yihiin mas-uuliyiin dowladda ka tirsan muxuu ahaa nooca qaraxaasi qaraxaas wuxuu ahaa qarax nimankii fidnawadayaasha ah oo ay baabuur ku sideen oo baabuur ruumaadahay wateen qaraxaasna dabcan qarax qarax abaabulan buu ahaa markii in qaraxu dhacay taliyaha nabad sugidda inay gobolka banaadir ay la gaadayeen ayaa u dhoweyd sababtoo ah baabuurku tooska mataqaanaa dhowr jeer usoo ataag waa la xabaleeyey ciidanku way xabaleeyeen baa laygu yiri bacdayna baabuurkalu ku dhacay marka qaraxu qarax ku talagalo u ahaa qarax nimankii ummadda soomaaliyeed mar walbaba qarax iyo dhibka u geysan jiray buu ahaa nimankii mataqaanaa dhibka ka shaqayn jiray dad soomaaliyeed oo iska wax walbaala oo jid ku socdo oo baabuur ku socdo oo guryahoodii joogo oo caruurtooda wax u karsanayay qaraxaas iyo dhibkaas la doonteen sidoodana waa niman dhib ka shaqeeya oo dhibka kaliya jecel ee dhib in laga shaqeeyana xal ma ahan in wanaag laga shaqeeya xala adduun iyo aakhiraba ku gaaraysa guul marka arrintaas arrin sidaas ay ahayd waxyaabaha faahfaahinta dheeraadkaana dabcan faahfaahin waa laga bixiyo dowladda oo dhan iyo madaxda oo dhan iyo mataqaanaa ayaa ka bixisay wixii dheeraada iyo faahfaahintooda iyo mataqaanaa hubinta iyo baarista iyo meelaha ay gashana hay-adaha ku shaqalahadaa ku dhex jira annaguna waxaan rajeyneynaa insha allah inaan waxaas iyo wax lamidaba laga hortago in si fiican laysu abaabulo insha allah dadka la abaabulo degmooyinka la abaabulo gobolka la abaabulo bulshadoo dhan isla shaqaydo adinka wariyaala iyo inaad mataqaanaa dhibka mataqaanaa ka qaylidaan adnaan ka dhigan dan adnaan ka dhigan aad ka dhigataan dan in dhibku joogsado wanaag iyo wax soo saar iyo waxqabad iyo waxqabsi iyo mataqaanaa inaan u baxno ee aad wanaag mar walbaba ka shaqaydaan kana sheekaysaan inaan gaarno waxa xunna adnaan buunbuunina waxa fiican aad buunbuunidaan waxyaabaha xun inaanaan nagu soo celcelin oo naan danayneyn mar hadday dhacaan in mataqaanaa waxa xun la badbadiyo ama mataqaanaa aada looga hadlo waxaan jecelnaha in wanaaga laga hadlo wixii dhacay wixii ku dhintay waxa weeye si walba ha u dhacdo diyaarad cirka maraysa iyo duul watay ha kugu soo dhacdo amarka allah allah xukuma allihii xukumana hadduu mar qofta ka dul rido inay qoftuna aaminto in qoftaas in nafta saacaddaas laga bixiyo inay amar rabi tahay dadka iyo mataqaanaan ayaguna ay aaminaan laakiin wixii ka dambeeya sidii looga gaashaaman lahay in laga dadaalo oo malakumoodka lagama gaashaaman karo laakiin waxyaabaha ibni aadanku abuuro ayaa laga gaashaantaa marka sidaan uga gaashaaman lahayn uga fekeri lahayn inaan uga fekerno qaabka looga badbaadi lahay dadaal badan muujino qofta ilaahay soo doontana qofna ma celi karto isagaa nafta ku afuufo oo gelshay isagaana nafta ka bixin kara intaas in la aamino oo ilaahay lagu kalsoonaado waktigaaga inaad imanayo waktigaaga inaad dhaawac wixii deeraada oo dadaalana inaan ku talagalno oo si aan mataqaana wax walbaba aan meel u saari lahayn inaan ka fekerno taladeeda iyo tababarkeeda iyo tashigeeda intaba inaan hadno insha allah haleel guddoomiya adigoo mahadsan ilaa haatan ma jiraa tillaabo aad ka qaadeen ee dhanka amniga maadaama aad tahay gudoomiye kuseenkii amniga ee gobolka banaadir falalkan soo laalaabanaya ee ay shabaab soo abaabulayaan ee dadka rayidka ah iyo mas-uuliyiinta dowladdaba lagu waxyeeleynayo wax tillaabo ah oo kaga qorshaysan maamulka gobolka banaadir ma jiraan
qaranka oo dhama tillaabo qorshaysan tahay maamulka gobolka banaadir iyo qaranka intaba muqdisho isla degan yihiin gobolna waa nahay qarankii oo dhanna waa nahay oo degan oo amnigiisii iyo maamulkiisii iyo horumarkiisii kulli meeshii mataqaanaa laga abaabulayo wey meeshii laga xukumo wey meeshii laga sheergaraynayo wey waxa weeye arrimahaas qaranka iyo ummadoo dhan iyo annaga gobolka iyo kulli annagoo isku dhex jirin ayay noo taalaa dadkeena iyo dalkeena inaan ka shaqaynano qorshaheena iyo go-aankeena iyo rabitaankeena weeye insha allahna waa la dadaalaa laakiin dal burburay iyo dad burburay hal maalin dadkii burburinayo dhibka ku wada lama xallin kare sida uun midba mar loola tacaamulayo marka dambe in guusha la gaaraa go-aankeenu yahay cid kastoo gaartay iyo cid kastoo ku dhimataba
waa gartay waxaa jira muddooyinkii ugu dambeeyey dilal qorshaysan oo ka dhacayay magaalada muqdisho kuwaasoo lagu eedeynayay inay lukula yihiin hay-adda nabadsugidda soomaaliya dilalkaasina waxaa loo geystay dhalinyaro marka maxaad kala socotaan maamulka gobolka banaadir haddaad tihiin dilalka qorshaysan ee magaalada muqdisho ka dhacayay muddooyinkii ugu dambeeyey laguna eedeynaya hay-ad kamid ah hay-adaha qaranka arrimahaas su-aasheeda annagu mana lihin kumana haboonin hay-addaa la weydiinaya iyo cidda u madaxdaa annaga arrimahaan una goobjoogeyn aan wax ka ognahana ma aha dhacdadu inay dad dhinteen ka dhig laakiin dee dadku sidau ku dhintay iyo wax dilay iyo siday u dhacday iyo waxaa laga weydiinaya cidda mataqaanaa madaxda hay-addaas annagu maa howlaan leena ugu dambeyntii mudana guddoomiye gobolka banaadir tan iyo markii maamulkiinan u qabtay waxaa laga dareemayay horumar dhanka nabadgelyada ah bilicda magaalada oo dib usoo noqonaysay maxaa idiin qorshaysan inaad haatan kusii dartaan bilicda caasimada oo in muddo ah ahayd meel gudcur iyo mugdi iyo sidoo kale dagaalo ay dukaashadeen magaalada muqdisho dhan walba horay u tillaabsanaysaa horay u socotaa amni hadday tahay horumarka qayb walba hadday tahay jidadkii hadday tahay iftiinkii hadday tahay bilicdii magaaladao dhan hadday tahay dibidiska iyo iyo iyo horumarka dhanka kale inay soo kabato ka muuqda waxa weye horay u socotaa insha allahna rajadaas waxaan rajeynayna inuu dadkeenu gaaro waxyaabaha qaraxa iyo cabsida iyo waxaana insha allah inay dhammaan doonaan xilli dhow horumarkeedii iyana hadee magaalada marka dhex marto ood siday ahayd iyo siday hadda taa ad aragta arki doontaa waxaana weeye hawshuna waa ku socotaa oo waxa weye hawshiyaa lagu dhex jiraa marka rijo badan iyo hami badan iyo rabitaan badan iyo horukac badan iyo dhismo badan ayay ku jirtaa iyo ifin badan insha allahna waxaan rajeyn inay u dhamaystiranto mataqaanaa mugdigii iyo wasaqdii iyo baktigii naga dhamaan doono maxaad ugu baaqaysaa marka shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya ama kaa booqan doona bejka wardheer radio ama wardheer news caalamka iyo gudaha soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa caalamka horta waxaan ugu baaqaynaa xilligii caalamku isu baahnaay ama aan u baahnayn baan ku jirnaa caalamkana xiriiro badanaa ka dhexeeya oo ah in mataqaanaa xilli walba meesha baahiyo ka jirto loo gurmado ama dhibaata ka jirto oo la gacan siiyo annagu dal burburayoo soo kabanayaan nahay waxaan rajeynaya inuu caalamkuna gacan siiyo dhinac kastoy tahay ee mataqaanaa ummadu ayan ka maarmin ee dhan ay ku xiran yihiin danaha ummadda inay naga gacan siiyaan taas waxaan leenahay caalamka dadkeenna waxaan leenahay dalkeenii dad badanaa u dhintay dad badanaa u dhaawacmay insha allahna kuwii dhibkaas u geystay xiliyo badan ba ha soo mareena waa waa lasoo gudbay waxaan rajayneynaa inay rajada dadkii mataqaanaa dartood in insha allah ay ku nastaan aan rajayneyna inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka oo ay wax taraan dalkooda waxtarmada waxa qayb badan ka ah mataqaana qofta gurigeeda dhisato gurigeediioo jajabay dhisataa dalka waxbay ka qabatay danta guud qofkii ku dartaana waa kasii fiicanta marka labadaba in laga qayb qaato ayaan dadkeenana ka rijayneynaa dalkeenana inaanaan maanta si xumaan naloo fiirinahoo waxaan nahay masaakiin inaan masaakiin ilaah noqono laakiin aan masaakiin ibni aadan ka baxnoo noqono dad garabka haddii la qabto geedka geed hoos la tegi kara inaanaan galey iyo misir dalal islaameed tabceen aanala ku quudin dalkeena mid cusub oo freesha oon tabcanay aan webiyada aan leenahay iyo badda aan leenahay iyo xoolaha aan leenahay iyo barwaaqada ilaahayna siiyey iyo wixii macdan ilaahay dalkeena khayraada ku manaystay intaba inaan caqligii iyo cilmigii iyo hogaankii fiicnaayan ugala soo bixi lahayn inaan isu kaashano intaasaan kula dardaarmayaa aana ka rijayneynaa insha allahna waxaan leenahay xooggii iyo mataqaanaa qorigii iyo waa laga yimid ninkii rabaa dowladnimo waxa weeye dadka dadka ayay codkiisa mataqaanaa ugu xiran yahay codku inuu madax noqdo marka ayadoon dagaal iyo dhib iyo dadka lagu horkicin ayadoon cidna la naafayn cidna la dilin aan cod wax ku kala qaadano aan wixii aan soo marno waayaara ku noqono aan isdilno inaan wax gaara lagu helayn aan qaadano aan qaadano aqli sareeya oo kii basharka ilaahay ku manaystaya oo in mataqaanaa caqliga la rogroga ah aana ka shaqayno dalkeena oon isu kaashano waana mahadsantii aada iyo aad ayuu u mahadsanyahay kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir oo igu warramaya xafiiskiisa magaalada muqdisho tan iyo inta waraysi midkanoo kale aan ku kulmayno waa maxamed nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed nuur amiin waryaha redio wardheer ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal guud ahaanna barnaamijka raadraaca intaas aynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay maxamed nuur amiin anigoo jamaal axmed ayadin la socodsiinayay tan iyo kulmo dambe nabadgelyo